warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan wararka idankugu hayna waxaa ka mid ah waaxda qaran ee ciidanka booliiska oo beenisay in taliyaha booliisku uu faragelinayo baaritaano la xiriira shil dhacay ciidanka xooga soomaaliya oo howlgallo ka fuliyay gobolka hiiraan iyo wasiiro dowlada soomaaliya ka tirsan oo ka qeybgalay munaasabada maalinka naafada sidoo kalena sheegay in ay dejinayaan shuruuc dadka naafada ah xaq siinaya subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegantahay shanta bisha labayo tobnaad labada kun iyo koyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan waaxda qaran ee adeega booliiska ee dalka n p s ayaa waxa ay waxbakama jiraan ku tilmaamtay warbixino sheegaya in taliyaha guud ee ciidamada booliiska hiland mutambai uu soo farageliyey baaritaano shil dhacay oo lagu eedeeyay wiil uu dhalay shilka ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay wadada southern pabers ee magaalada nairobi waxaana ku dhintay ilaa laba qof taliyaha ciidamada taraafikada ee ismaamulka nairobi ayaa sheegay in baaritaanada si madax bannaan loo fulinayo wuxuu hoosta ka xariiqay in david muendwa uu xakameyn waayay baabuurka taasi oo keentay in uu wadada ka baxo kadibna uu ku dhaco qof jidka marayay qofkaasi ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxaana uu sidoo kale baabuurku jiray laba ka mid a wadayaasha mootooyinka oo isla goobta ku geeriyooday taliyaha taraafikada nairobi ayaa xusay in dhacdadan ay sidoo waasiyaabo kala duwan looga hadlay iyadoo shacabkana ay ciidamada ammaanka ku tuhmayaan inaysan xaqiiqada soo bandhigin wiilka uu dhalay taliyaha guud ee ciidanka booliiska ee dalka hilar mutambai oo asna david lagu magacaabo ayaa ay u badan tahay in lagu soo oogo laba dacwadood oo la xiriira shilka dhaliyay khasaaraha nafeed waxaa lagu eedeeyey in uu sarkhaansanaa markii shilka uu dhacayay wiilkan ayaa la sheegay in uu ka baxsaday goobta shilka isaga iyo laba dumar ah oo rakaab ah oo saarnaa gaarigii uu waday oo ahaa nooca loo yaqaano toyota helix taliyaha ciidamada taraafikada ee ismaamulka nairobi waxa uu sheegay in baaritaano la sameyn doono iyadoo aan la tixgelinaynin cidda dhashay eedeysanaha wararka ugu dambeeya ee soo baxaya ayaa sheegaya in wiilka shilka sababay uu fiidnimadii jimcihiisi iskiisa u tegay saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka langata ee magaalada nairobi maalin un kadib markii uu shilku dhacay sidoo kale taliyaha taraafikada wuxuu xusay in eedeymaha baaritaanka caafimaad waa eedeysanaha in baaritaano dhanka caafimaadka ah lagu samayn doono si loo ogaado inuu sarkhaansanaa markii shilka uu dhacayay iyo in kale ciidamada amniga ismaamul goboleedka isiolo ayaa waxa ay burburiyeen dhalooyin khamri ah sidoo kalena waxa ay gacanta ku dhigeen dad looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen maxamed khaliif ayaa dhammaystiray
saraakiisha ammaanka ee ismaamulka isiolo ayaa shalay burburiyey in ka badan kun litir oo khamri sharci darro ah iyadoona arrintaasi loo xiray laba iyo toban tuhmanayaal ah kamrigaas ayaa qiimihiisa lagu sheegay saddex kun oo aan iraada saddex boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo konton dadka lasoo qabtay ayaa isugu jiray saddex ka mid a kuwa kamriga sameeyey iyo sidoo kale sagaal qof oo lagu qabtay ayagoo kamrigan sharci darrada cabayay siday ciidamada booliiska warbaahinta u sheegeen gudoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe ku matala bartamaha ismaamulka isiolo mark mindiyo ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid lagu soo afjarayo ganacsiga sharci darrada ee dhanka qamriga waxauu intaa ku daray in dhammaan laga hortegi doono kuwa falalka noocaani sameeya ama qamriga soo saara ama hagaajiyo waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalladan loogu gal lahaa in lagu soo qabto dad yoo la sheegay inay aada u adeegsadaan qamrigaasi sharci darrada laba bilood ka hor ayay ahayd markii qamri noocan oo kale oo qiimihiisa lagu sheegay boqol iyo siddeetan kun oo shilin lagu burburiyey halkaasi labaiyo tobanka eedeedsano ayaa lagu wadaa in beri lasoo taaga maxkamadda dowladda dhexe ayaa waxay bilowday in ay dib u eegis ay ku samayso horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray ajendayaashii maamulka talada dalka haya ee jubbilee oo codbixiyayaasha u ballan qaaday xilligii uu hogaanka dalka la wareegayay qorshayaasha ugu waaweyn ee maamulka jubbaland ayaa ahaa afar waxayna kala ahaayeen adeega guud ee caafimaadka sare u qaadida waxsoo saarka guryeynta iyo la tacaalida cunayarida tani ayaa imaaneysa iyadoo oo mudaxileedka madaxweyne uhuru kenyaata ay ka harsan tahay wax ka yar hal sano ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruute ayaa marar badan oo hore waxa uu ku andacooday in heshiiskii uhuru iyo rayla ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii iyo geedi socodkii sharci bedelka ee b b i ay carqaladeeyeen dardargelinta qorshayaashii horumarineed ee dowladda dhexe ay bulshada u haysay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta toddobiyo labaatanaad oo ay wehelinayaan ciidamada nabad sugidda ayaa waxay howlgallo abni xaqiijin ah ka sameeyeen degmada buulo burde iyo deegaano kale oo hoos yimaado oo gobolka hiiraan ka tirsan ciidamada ayaa howlgalkooda waxay ku baarayeen dhammaan xaafadaha ay ka koobantahay degmada buulo burde iyo tuulooyinka u dhowdhow waxaana saraakiisha ciidamada hogaamineysa ujeedka howlgalkan ku sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay kusoo badanayeen deegaanada ku dhowdhow magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan kusimaha taliyaha qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka xasan maxamed garaad iyo taliyaha ururka afartan iyo koowaad guutada shanaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad maxamed muumin cilmi ayaa waxay sheegeen inay ka go-an tahay xaqiijinta amniga degmada buulo burde iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxa ayna ka dalbadeen shacabka ku nool magaalada buulo burde inay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga si looga hortago falalka amni darada ah oo ay al-shabaab geystaan iyo howlgalka ballaaran oo ku saabsan in gudaha magaalada iyo dibaddeedaba laga xaqiijiyo magaalada amnigeeda waxaan ogsoonnahay inay magaaladan in badan meelaha qutuldaruurigu uga yimaado ay ka go'toomiyeen kooxaha argagixisada haddii ilaahay idmo intii laga gaaraa in laga xaqiijiyo meelaha yaryaro farakutiriska ay uga siman yihiin ay uga joogaan ay wadooyinkaay uga jiraan ee dadka shacabka ay ku dhibaataynaan wuxuu ujeedkaaynu ahaa howlgalka maanta gudaha iyo magaalada buloburta gudaheeda iyo dibaddeeda intaba aan ku xaqiijinayno in aan uga shaqayno sidii u ahaay waajibaadka amniga iyo waxqabadka ciidamada wuxuu ujeedkaaynu ahaa howlgalka maanta gudaha iyo magaalada buloburta gudaheeda iyo dibaddeeda intaba aan ku xaqiijinayno in aan uga shaqayno sidii u ahaay waajibaadka amniga iyo waxqabadka ciidamada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolkaasi oo inta badan ay al-shabaab weerarada ku qaadaan waxaana ku sugan ciidamada dowladda dhexe ee soomaaliya kuwa jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom iyo ciidanka maamulka hirshabeelle munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee naafada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana ka qeyb galay islamarkaana hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya waxa ay sidoo kale sheegeen sida ay u tahay lagama maarmaan in dadka uusan lixaadkoodu dhammaystirnayn ay helaan xaquuqaha ay xaqa u leeyihiin munaasabadda waxaa dadkii ka qeybgalay ka mid ahaa wasiirada wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta cadaaladda haweenka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed waxaana ay dhammaantood sheegeen inay diiradda saarayaan sidii dadka naafada ah ay ku heli lahayeen caafimaad waxbarasho iyo dhammaan waxyaabaha kale ee nolosha biniaadamka aas-aasiga u ah marka inagu maanta meel fiican baan joognaa haddii aan leenahay hay-ad qaran iyadaa laga rabaa inay hormuud ka noqoto si isbeddel loo samayn lahaa isbeddel dhaba hay-addanaa laga rabaa iyo iyo wasaaradda iyo maaragtay dhammaan hay-adaha dawladda oo iskaashanaya waxaa waaye arrintanu ma aha arrin hay-ad keliya ay wax ka qaban karto waa arrin nationala ummadda soomaaliyada naafadaana waxaa lagu qiyaasaa saddex milyan ugu yaraan maxaa yeelay adduunka boqolkiiba shan iyo toban baa lagu qiyaasaa naafada laakiin inagu waan ka duwannahay marka waxaa loo baahan yahay in in in maaragtay isbeddel la sameeyo iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga iyo iyo iyo sharuucda cusub ee hay-adda naafada loo dejiyay inay isbeddel ku samaysa arrimaha naafada in qofkii xayiga ahaa xibnihiisa u nabad qabeen dhibaata haynin la garab istaago macalimkiisii maamulkiisii lacag la siiyo asiga farii wax ku dhiga la yidhaah kii oo maanta uga baahida badnaa aan la dhihinin wax saxa ma ahan khabarkaa waan qaadaynaa risaaladaada waan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ay khusayso dhanna waan la gaarsiinaynaa insha allahu tacaala dadka kale ayagana inay moralkoodii uu shaqeeyo oo walaalahoodii oo naafada ah xuquuqda ay ku lahaayeen oo naxariiseed oo garab istaag oo la shaqayn wax la tootoosin inay ka wada shaqeeyaan Een, waxaan xooga saari doonaa in dhammaan gudnimada dowladda ay ka helaan agsasyo ay dadka naafada ay ku galaan waxaan kaloo xooga saari doonaa waxaan kaloo xooga saari doonaa waxbarashada inay ka helaan scholarshipkana ay xaquuq ay u leeyihiin ay helaan sidoo kale iskuulaadkana tixgelin gaara lagu siiyo iyagoo la tixgelinayo baahiyahooda waxaan kaloo xooga saari doonaa caafimaadkooda insha allah halka sanoo soo socda waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda naafada qaranka oo ku dadaalayo runtii inuu qabto een, shaqooyinka muhiimka ah oo oo dadka naafada ay u baahan yihiin
ugu dambeyntiina oo midooda yurub mareykanka iyo dowlado kale oo ilaa labaatan gaaraya ayaa waxaay cambaareeyeen dilal wadar ah oo ay geysteen kooxda taalibaan kooxdan ayaa bartamihii bishii sideedaad ee sanadkan la wareegay xukunka dalka afghanistan waxaana lagu eedeeyay inay dishay saraakiil horey uga tirsanaa ciidamada booliiska iyo sirdoonka wadankaasi bayaanka lagu dhaliilay falalka taalibaan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan kadib markii hay-adda caalamiga ah ee xaquuqul-aadanaha human rights watch ay soo saartay warbixin arinkan ay kaga hadlayso waxa ay hay-addu warbixinteeda ku xustay in la diwaan geliyey dilal iyo sidoo kale ugu yaraan afartan iyo toddoba saraakiil ah oo la waayay ciidamadan ayaa horey waxay kaga tirsanaayeen waaxyaha qaranka ee amniga dalka afghanistan dowladaha cambaareynta soo saaray ayaa waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin falalka ay ku kacday kooxda taalibaan sidaa awgeedna la doonayo in si weyn looga falceliyo